أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa jimco taariikhdun ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka muxaram sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraada ayaa laga helayaa howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ganacsade soomaaliya ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyada ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqday deegaanada harboole iyo miido ee dhowaan lagu jebiyey maleeshiyaadka maamulka murtadiinta maxkamadda dowladda saliibiyadda kenya ayaa amartay in gebi ahaanba la baabi'iyo xeerarka canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda dowladdaasi xilli dibadbaxyo dhiig ku daatay ay ka dhaceen dalkaas wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan degmada bu'aale ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlo dacwi ah oo si toos ah kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ayaa laga helayaa howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen qaybo ka mid ah koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada awdheegla oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka kaga sugan yahay wilaayadaas dhanka wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay shalay howlgal qarax ah ka fuliyeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u taallay inta u dhexaysa deegaanka goofgaduud burey iyo magaalada baydhabo ee wilaayada baay gaar ahaan halka loo yaqaano lafoole dhimashada waa labo askari oo murtadiin ah halkaa mid kalena uu ku dhaawacmay ganacsade soomaali ah ayaa lagu dilay dalka koonfur afrika xilli ay sii korortay dilalka iyo boobka hantiyada ee loo geysanayo soomaalida ku dhaqan dalkaas abuukar maxamed jiinow oo ka mid ahaa bulshada soomaaliyeed ee ganacsiyada u tagay dalka koonfur afrika ayay saacadihii u dambeeyey kooxo burcad koonfur afrikaan ah ku dileen deegaan hoostaga mid ka mid ah caasimadaha saddexda ah ee waddankaasi kooxo abaabulan oo burcad koonfur afrikaan ah ayaa rasaas ku furay ninkan oo ka mid ahaa ganacsatada ka shaqaysata duleedka magaalada cape town ila waraadyo ka mid ah soomaalida ku dhaqan dalkan ayaa soo sheegay in kooxda burcad ah ay si bareer ah u dileen abuukar jiinow iyo mid ka mid ah dadka u dhashay dalkaasi xilli uu ku sugnaa meel u dhow dukaan ganacsi xabadda ay tuureen burcadda ayaa qofkan soomaaliyeed ku haleeshay afaafka hore ee dukaanka ah oo ku yaal deegaanka falhala barg oo ka mid ah deegaanada hoostaga caasimada cape town waxayna markii dambe usii gudbeen qof kale oo koonfur afrikaan ah taasi oo keentay dhimashada labada qof sida ay soo wariyeen dad goobjoogayaal ah dilalka ka dhanka ah ganacsatadan kadib ayaa la wariyey in burcadda hubaysan ay goobta si nabad ah kaga baxsadeen mana jirin cid loo qabtay iyo dabagal guulaystay oo lagu sameeyey falkaasi walow goor dambe ay goobta tageen ciidamo booliiska ka tirsan kuwaas oo sida looga bartayba aan samayn falal ka dhan ah burcadda lix iyo labaatankii julaay shan maalmood ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale kooxo hubaysan oo burcad ah ay toogasho ku dileen ganacsade soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray cumar cabdulaahi axmed kadib markii ay ku weerareen deegaanka filibi ee hoostaga magaalada cape town ee ka tirsan caasimadaha koonfur afrika wafdi uu hogaaminayo waaliga wilaayada jubbada hoose ayaa booqday deegaanada harboole iyo miidoha ee dhowaan lagu jebiyey maleeshiyaadka maamulka murtadiinta wariyahayna bashiir abu ayman oo la socday wafdigaasi ayaa warbixintan inooga diyaariyey wafdigan oo uu hogaaminayey sheekh axmed abuyoonis qaybna ay ka ahaayeen odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose ayaa socdaal ku soo maray deegaanadii dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka murtadiinta ee duleedka magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada harboole iyo miidow ee dhowaan lagu jebiyey cadowga allaah wixii aan soo soconaba waxaan ugu dambeyn soo gaarnay deegaanka harboole oo isagu sagaashan kilomitir waqooyi galbeed magaalada kismaayo uga beegan halkan oo aan ugu tagnay raadadka iyo astaamaha khasaarihii cadowga lagu gaarsiiyey weerarkii barakeysnaa ee mujaahidiintu ku soo qaadeen waxyaabaha ii muuqanaya waxaa ka mid ah difaacyadii ay murtadiintu gabaadka mudeen balse ugu dambeyn noqday inay ka cararaan kadib markii uu laabtooda ka go'i waayey jabkii ka soo gaaray dagaalkii lix iyo tobankii bishan mujaahidiinta ay ku qabsadeen halkan haddaba waxaan soo gaaray dhegaystayaal halka difaacyada u ahayd cadowga oo ay ka dhiseen saldhigyada ayna adkeeyeen si ay kaga gabadaan rasaasta mujaahidiinta islamarkaana aan loo soo dhaafin hase ahaatee maadaama uu allaha addoommadiisa mujaahidiinta ugu gargaaray argagaxgelinta cadowga waxaysan ku guulaysan inay kusii sugnaadaan halkan wixii ka dambeeyey jabkii xoogganaa ee ka soo gaaray dagaalkii dhacay subaxnimadii isniinta oo lix iyo tobankii bisha muxaram ahayd sheekh axmed abuyoonis oo isna soo indhaindheeyey qeybo badan oo ka mid ah xerada cadowga ayaa garabkayga taagan waxaana dusha ka saaran nahay difaacyada murtadiinta waaliga ayaan weydiiyey waxyaabaha uu indhihiisa ku arkay iyo waxaa soo dedejiyey baqacararkii murtadiintii ku sugnaa deegaanka harboole alxamdulilah alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah awalan allah subxaana wa tacaala baa mahad iska leh oo maanta aan taaganahay meeshii cadowga allah subxaana wa tacaala ay isku dayeen in ay ka dhigtaan saldhig gaar ahaan xeradii harboola xerada halboor marsaa aan u fiirino oo geesaha aan fiirino waa la yaabaysaa waxaa ula yaabaysaa xerada kow had arkaysaa aarjina aad iyo aad u weyn oo mogta la dhagay wax yar markaan soo socday waxaa u imaaday mogta meel aad iyo aad loo jeexay oo ay ugu taragaleen god weyn aad u weyn oo ay isleeyihiin mogtahay halkaan istijaadiyada iyo ragga geesiyaasha mujaahidiinta iyo halkaa ama halkaan ugu badbaadaan waana ku badbaado waayaan bartiyaa loo soo galay intaan wax kale kuu dheer oo aad la yaabaysa walaalow halkaa markaad fiiriso aad la yaabaysaa hal difac bise maaha difacyad markii aad fiiriso waxaa ugu horreeyey kow labo saddex afar shan shan oo u dheer haddana kuwii ma og tahay oo dhulka ay qodaayeen u dheer intaan markan waxaa ku tusinaysaa waa dad oo naftooda maanta dhimasho aan u ogolayn marka laga hadlayo raadadka halkan ka jira waxaa weli goobaha qaar lagu arkayaa lafihii cadowga ee ku shidmay macrakada haddaba maxay odayaasha iyo salaadiinta wilaayada jubbada hoose ee iyagana booqashada ku soo gaaray halkan ay ku macneeyeen waxyaabaha ay indhahooda ku arkayaan waa kuwan suldaan cabdulqani cabdulaahi maxamed iyo suldaan macali maxamed cabdi duuba oo ka mid ah salaadiinta wilaayada waxaan joognaa xeryihii cadowga alle ee hadhboole halkaasoo godad waaweyn ay ka qoteen ilaahay baana ku jebiyey farxad iyo khayr waxaan leenahay famaa bakat calayhi misan walard marka adeer khayr iyo wanaag baa muuqda cadow ilaahayna meeshan wuu ku jabay mujaahidiinta muslimiintana ilahay baa guuleeyey farxad iyo khayr bay noo tahay aad baan ugu farxsannahay waxaanan farxad noo ah inaan maaragtay xeryihii cadowga aan dhex joogno ku indhaqabowsanayno ugula talagalnay muslimiinta inaan ugu soo indhaqaboojinno uga soo warranno dhulkii inuu nabad yahay ilaahay maaragtay gacmaha mujaahidiinta uu ku cadaabay dadka degaankana waxaan leenahay ilaahay baa maaragtay wiilashii mujaahidiinta ahaa buu ilaahay maaragtay nasrigii gacantooda ku keenay dhulkiina insha allah waad ku soo noqonaysaan dareenkayga iyo farxaddayda mid la koobi kara maaha allah subxaana wa tacaala fa bidaalika falyafraxuu huwa khayrun mimaa yajmacuun buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala meeshan waxaa ka dhacay haziimo gaalo ku dhacday guul iyo nasri ilaahay subxaana wa tacaala oo ka ahaaday min cindi illahina ilahi subxana wa tacala mujaahidiinta uu soo hooyey waxaan leeyahay marka mujaahidiinta ha bishaaraystaan gaalana waxaan leeyahay hooggiinna ayaa galay waxaan ood bacaad iyo waxaana arkaay oo dhufaysaad qodateen waxaasna geeri ka carar baa tihiin anrag waxaa idin joogo raadinaayo allah subxaanahu wa tacaala ixdal xusniyayninka raadinayo imaa inay nasri helaan imaa inay shahaado helaan oo ilaahi subxaana wa tacaala jannadiis idinku raadsadaan walaalaha muslimiintana waxaa ugu bishaaraynaya dhulkii shalay ee harboole iyo miido ee gaalada isku fidisay maanta mujaahidiintaa jooga bifadlillaahi wamani bay ku noqotay isbeddelka harboole ayaa haatan waxaa la soo ifbaxaya farxadda bulshada kuwaasoo kolkii hore ka qaxay guryahooda balse doonaya in dhowaan dib ay ugu soo noqdaan waxaana meesha laga saari doonaa raadadka qurunkii ay halkan kaga tageen murtadiinta markan waxaan u jihaysanaynaa dhanka deegaanka miido oo aan sidaasi kaga fogeyn harboole islamarkaana magaalada kismaayo u jira shan iyo sagaashan kilomitir dhanka waqooyi galbeedna uga beegan waxyaabaha halkan aan ku arkayo ee ay indhahaygu qabanayaan waxaa ka mid ah raadadkii weerarkii ay fuliyeen mujaahidiinta oo weli astaamihiisi ay ku dambeeyaan deegaanka midow iyo xeradii ay degganaayeen oo u baahan in laga sameeyo howlo kala hagaajin ah maadaama qurunkooda iyo waxyaabo badan oo gudaafad ah ay isdhex yaalaan haddaba waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose muxuu ku qiimeeyey muuqaalka halkan ee sida uu ahaa ka hor inta aysan ku soo duulin murtadiinta muslimiinta maanta waxaan leeyahay abshiru abshiru abshiru baan leeyahay nimankii oo doonayay maanta in diintan idinka fasaadiyaan oo diintan idinka baabi'aan doonayay halkii waa ka carareen geesiyaashii tawxiidka ayaa derbiyaha u soo dhacay muslimiiney diinta garab istaaga maanta miidow har bool waa u jeedaa tawxiidii raayada laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuullah ku babanaysa dhankooda odayaasha iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxay siyaabo kala duwan u falanqaynayaan waxyaabaha hadba ka hor imaanaya xilli ay gaafureegayaan xerada waxaana ay ii sheegeen in arrinkan uu ahaa guul xagga rabbi ka yimid islamarkaana uu allaah ku galaday addoommadiisa suldaan xasan ibraahim muudey iyo suldaan axmed shire oo labaduba ka mid ah salaadiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa sharxaad kooban ka bixinaya xerada miidow iyo sida ay ula muuqato xarada oo waxaan hadda ku sugunahay miidow waxaan arkay mannaha raaca ugu hore buuray dhigan raaca labaad godari badan qof istaagiisay dhigan raaca saddexaadna carri turki oo iyaga hoostiisa ay mannaha ay godataa ka qotaanay dhigan saddexdii raac ay isku aamini waayeen cabsi ay ka qabaan mujaahidiinta iyo muslimiinta iyo dadka ehlu tawxiidka aawadiisa haydina u joogi waayeen ilaahay subxaana wa tacaala meesha maanta waa ku jibi xaradaas iyada oo miidow oo maanta aan ku sugunahay oo maanta gacanta mujaahidiinta ku jirto oo muslimiinta dhammaantood iyo mujaahidiinta oo maanta ay ku indho qabowsanaan oo maanta booqashadaasaan u ammaanay halkaas iide oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku soo jibi oo maantana ay ku carareenoo ay meeshii joogi waayeenoo cabsi aawadaas haddana ay ugu carareen ilaahay subxaana wa tacaala ayaa macnaha agooddaas iskale maanta waa ku indhoqowowsanni waa ku faraxsannahay muslimiinta deegaanka ku nooleenna si nabad ee deegaankooda ha ugu soo noqdaan adeer waxaa weeye xerada aan ku sugannahay aad iyo aad iyo aad baan farxad iyo barwaaqi iyo bashbash baan ku aragnaa waxaa weeye miido markaan soo galnay waxaan aragnay nimankan baqdintooda iyo fulay sidii lagu yiqiin baan ku aragnay aad baanna ugu faraxsannahay waa ku indhaqabowsannay waxaana ku mahadsan ilaahay uma kabacdi mujaahidiinta ayaa ku mahadsan bariga afrika waxaa weeye waxaasoo dhan way isku aamini waayeen aad baan annaguna maanta annagoo booqasho u nim haddaan nahay salaadiinta jubbada hoose aad baan ugu faraxsannay waana ku indhaqabowsannay waxay weeraradii dhacay lixii tobankii bishan muxaram kun afar boqol lixiyo afartankii hijri ay soo dedejiyeen baqa cararka haraadigii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanada harboole iyo midow bashiir muxiidiin abu ayman warbaahinta islaamiga andalus duleedka magaalada kismaayo wilaayada islaamiga ee jubbada hoose mahadsanid abu ayman maxkamadda dowladda saliibeedda kenya ayaa amartay in gebi ahaan la baabi'iyo xeerarka canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda kenya xilli dibadbaxyo dhiig ku daateen ay ka dhaceen dalkaas marwaan moxamed ayaa warkaasi inoo haya maxkamadda dhaacafahanka ee dowladda saliibiyadda kenya ayaa ku dhawaaqday inay laashtay qaraar dhowaan uu soo saaray william ruuto kaasi oo wax kabajiraan ka dhigayay qaanuunka canshuuraha ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda islamarkaana uu baarlamaanka daaquudka waddankaasi meel mariyey go-aanka ka soo baxay maxkamadda sare ee kenya ayaa dhabarjab weyn ku ahaa madaxtooyada nairobi taasi oo dhowaan kala dirtay golaha xukuumadda ah islamarkaana laashay qaanuunka canshuuraha ee kiciyey kacdoonka shacabka ee sababay dhimashada ku dhowaad konton ruuxa saddex ka tirsan garsoorayaasha maxkamadda sare ee kenya ayaa sheegay in qaanuunka maaliyadda ee xukuumadda ay soo saartay sannadii labada kun saddexiyo labaatanna gebi ahaantiisba uu yahay faashil aan dastuurka waddankaasi u degsan waafaqsanayna william ruuto ayaa aaminsan in qaanuunka maaliyadda gebi ahaantiisba uusan khaldanayna balse qaybta canshuuraha keliya dib u eegis lagu samayn doono halka go-aanka cusub ee maxkamadda sare uu farayo in xeerka maaliyadda gebi ahaantiisba la tuuro maxkamadda dhacfaanka ayaa durtay inta badan qodobada ku xusan qaanuunka maaliyadda sida canshuuraha guryaha oo ay sheegtay inaysan waafaqsanayn xaaladda dhaqaale ee muwaadiniinta kenya bishii lasoo dhaafay waxaa kenya ka dhacay mawjado rabshado ah oo ay dad badan ku dhinteen kadib markii ay dowladdu canshuur ku soo rogtay lacagaha ay dadku isugu xawilaan moobeelada iyo sidoo kale gaadiidka dadweynaha arrintaas oo ciriiri daran gelisay nolosha dadka kenyaanka faqriga ah qaraarka ka soo baxay maxkamadda daaquudka ee kenya ayaa william ruuto ku qasbaya in mar kale uu soo diyaariyo xeerka maaliyadda oo u baahan shaqo adag iyo dhaqaale xoogan mahadsanid marwaan wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari towbadkeen ah kaasi oo ka soo baxay safka murtadiinta abuu xasaan ayaa warbixintaas inoo si ambaqaadaya iyagoo ka faa'iidaysanaya baaqyadii hoggaanka xarakada shabaabul mujaahidiin mas-uuliyiinta wullaadda wilaayaadka islaamiga nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayaadka islaamiga ayay markan si aan kala go' lahayn u soo gaarayaan wilaayaadka iyagoo taa'ibiin ah maleeshiyaadkii diintooda ka ridoobay ee ku hungoobay hadalka afka baarkiisa ah iyo sandareertada yar ee kooxda riddada soomaaliya dhowrkii biloodba mar ay u tuurto maalmihii ugu dambeeyey waxaa wilaayada islaamiga ee baay soo gaarayay maleeshiya taa'ibiin ah oo ka soo baxay degmooyinka cadowga uu ku sugan yahay kuwaasoo sheegay in hadda ay ogaadeen inay gaalnimo ku dhaceen kadibna garwaaqsaday inay diintooda dib ugu soo laabtaan taasoo markii hore ay ka xubsiibteen maleeshiyaadkaas taa'ibiinta ah ee soo gaaray wilaayada baay waxaa ugu dambeeyey xasan cali oo muddo laba bilooda ka tirsanaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan waxaa loogu yeero daraawiishta koonfur galbeed ee ku sugan degmada bardaale taa'ibkan oo lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee duleedka magaalada baydhabo ayaa markii toobada loo qabtay kadib la hadlay idaacadda islaamiga andalus waxaana uu ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray halka uu kaga biiray ridada iyo waxa ku dhaliyay in xilligan uu ka soo baxo safka murtadiinta isagoona fariin u diray maleeshiyaadka weli ku adkaysanaya gaalnimada ee dabadhilifka u ah gaalada ku soo duushay diinta dalka iyo dadka muslimiinta magacaga xasan cali geriyahan adhare dardaaligu qoy dadka oo ridada gaalada ee ka tirsanaya daraawiishahay samdala sari dare walaalaga maybahan kufranimo halaga nina kaadaas ku tabe madaara ansara ku tabe diilaha ku tabe dhibaatooyinka maybahan dil iyo wala oo maybahan shacabka iyo rafaado iyo ya ansoodan iyo nelankaba geeka doorka galaan lanka mobile ku kuusay dadka balanta e iga faylayn soodan me dad oo toosana anlaas ku qaadayan dan yoona mayba gaalnimada harayriyaas ku tabilanima asooman mujaahidiinta daranka saadana kurtun ay wareejiyeen haye kurtun idaaya ay wareejiyeen waa koy hata si wanaag lahayn dhohayna olmayn halahay olma oo halahay ini oyo toogusheynano oo muslimiinta ankuhayno adduunyadii kuwargaban iyadan kale kufranimadi too ku toogusheynano maybahan obio sidata kadhim ka jaranlay nagata naaranima araga abwaan soomaaliyeed oo horay u gebiyey ayaa yidhi ummad yahay damiir yeesha oo diinta garab siiya gaalada siday damacsan tahay iyo diida taladooda diiraddiinna kor u qaada oo dunida faalleeya diintaada lama iibsado waa daciifnimo e dabadhilifka ciiddaa ka badan lagu danaystaaye kuwii ugu darnaabaa haroon idin dareensiine waa inaynu dabargoonno oo lagu dadaalaaye mahadsanid abuuxasaan ugu dambeyntii bulshada ku dhaqan degmada bu'aare ee wilaayada jubbada dhexe ayaa si weyn uga faa'iidaysanaya xamlo dacwi ah oo si toos ah kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadahaas cabdiwahaab maxamed bukhaari ayaa warbixintan inooga diyaariyey waxaa maalinkii saddexaad si habsami leh uga socda degmada bu'aale xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee dhowaan ee ku dhawaaqday wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe waxaana dardargelinta xamladan awgeed kulamo gaargaar ah loola yeeshay labeynta bulshada sida odayaasha dhaqanka ganacsatada macallimiinta iyo haweenka degmada kuwaas oo si isku mid ah u soo dhoweeyey xamladaasi mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa bilaabay inay bulshada u bayaaniyaan xamladan waxaa jirta marka xamlo guud oo barnaamijyada ku saabsan ismiga marka xamlada magaca ay leedahay waxaa weeyaan ummadda oo lagu hanuuniyo jidka wanaagsan shicaarkeedana waxaa weeyaan kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatihi dhammaantiin waxaa tihiin qof kasta waxbaa la raaciyey qof kastana wixii la raaciyey ayaa la weydiinayaa marka xamladan ayaa ka koobnaan doonta ilaa shan tiir oo waaweyn oo kale ah hirgelinta wacyigelinta dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan oogidda salaada jamaacada iyo buuxinta masaajidda la dagaalanka daroogada iyo fisqiga noocyadiisa kala duwan dardargelinta sugidda amniga wilaayada ka hortagga wararka ishaacaadka ah ee lagu dhex baahiyo bulshada kulankii ugu horreeyey ee xamladan loogu magacdaray irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad xarigga looga jarayey degmada bu'aale ayaa lala yeeshay hordhaanka bulshada ee odayaasha dhaqanka waxayna iyaguna xamladan ku soo dhoweeyeen gacmo iyo qalbi furan aniga waa maxamed cabdisalaad oo ku magac dheer butow waxaan leeyahay aad baan ugu mahadinaynaa ilaahay ka sokow walaaladeenna umradeenna noo imaatay waxaan leenahay waxyaale aan sugaynay bay noo keeneen say tahaynu u qaadanaynaa biidnillahi tacaala khyaare jasaakumullahu khayran ragga walaalaha ee socday ee xamladan ku saabsan daraagiska iyo waxyaabaha xuxunka ah iyo wax walboo xun looga hadlay iyo wax kasta oo wanaagsan ama walaalaha ay ka hadleen waxa odayaashana waxa warkooda ama waxaa naloo sheegay inuu siday yahay aan u qaadanno oo waxaa xunxun annagu aan ka hor tagno waxa wanaagsanna ummadda aan ku soo boorinno oonana wanaagga hadda halkaasuu jiraa magacayga xasan cabdiqaadir maxamed aldhahaa waxyaabaha laisku caddeeyaan raba xoogaa inaan insha allahu tacaala hataa fiideo hadda ka hor aan u qaadanay innagoo nuqaba iyo innagoo mataqaana ogaasiin ayuu nooc isu dhexyaalan iyo waxgaradba Ee, waxyaabaha laisku caddeeyo horta wax la qaban karo waayo wax laga ganacsado waayo waxyaabaha lagu cerabgooyin kara ay ka mid tahay soo dhowaad horta midda kale waxaad jeceshihiin oo aad noo keenteenba annagana la- idinla jecelnahay aan qaadannay odayaala hortay hadlay culamaa hadashay diintii aad noo keenteen oo aayadihiin u akhrisaan ilaahay weyna waxaan ka baryaynaa kuwii weeleeyey oo ku dhaqmay oo qaatay allaha naga dhig insha allahu taala idinkan miisaankiina aakhira allah idinku kaba xamladan ayaa lagu wadaa in maalmaha soo socda isbeddelkeeda laga dareemi doono degmada bu'aale ee wilaayadda islaamiga ee jubbada dhexe inkastoo dadka magaaladan ay yihiin kuwo baraarugsan balse waxay u noqon doontaa keliya hurda kakicinta kuwa yar ee lulmoonaya mahadsanid bukhaari guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu